bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saake waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo caratuurka gaar ahaan meesha caratuurka la yidhaahdo oo lagu fuliyo dadka ay maxkamaduhu toogashada ku xukumaan waxaa saakay toogasho lagu fuliyey afar nin oo afar qof oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo sideed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban qaraxyo mataana ah ka geystay waxaa qarax lala eegtay oo gaari roomi ah laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa lala eegtay meel suuq ah qaraxi koowaad marka u dhacayna mar waxaa dadkii oo ka badbaaday oo ka cararay waxay nafbideen meel maqaayo ah oo beder la yidhaahdo kadibna waxaa meeshaas ku sugayey qof naftii halliga ah oo asigana isku qarxiyey taas oo sababtay in ay siddeetan ruux ay naf waayaan afartan iyo shan qofood kalena dhaawac uu soo gaaro intaa kadib hay-adaha ammaanka howlgalladii ay sameeyeen waxaa gacanta lagu soo dhigay afar qofood oo mas-uuliyaddaas lahay iyo abaabulka iyo fulinta qaraxyadaas lahay waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida sanadka hore lababishi bishii saddexaad laba iyo tobankeedii ay maxkamadda u fadhiisatay dacwadda loo haystay afarta eedeysane afarta eedeysane ee maanta toogashada lagu fuliyey waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xilligaas ku xukuntay iyadoo goobtii qaraxyadu ka dhacay ku qaaday dacwadaasi dil toogasho ah kadib isla shan iyo tobankii bishaas waxay raacsaan ka qaateen xukunka maxkamadda darajada koowaad waxaa mar kale dacwadii ay gaartay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida bishii afaraad sideed iyo labaatankeedii sanadkii hore ayay ahayd mar kale markay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka fadhiisata u fadhiisatay dacwadda loo haysto eedeysanayaasha ah waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah kadib markay ku caddaatay inay yihiin afartan qof kuwii abaabulay fuliyeyna qaraxii ay ku dhammaadeen dadka shacabka ah ee ku noolayd magaalada baydhabo oo runtii aada dad u tiro badan ahay maanta ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bishii afaraad laba kun toban iyo toban waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku fulisay dacwadii dilkii lagu xukumay mataqaana xukunsanayaasha saakay ayuu ilaahay suuro geliyey labada saac markay ku taagneed in waajibkaas qaran la guto